بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا بفضلك ومنك يا لطيف اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا سهل الله كل ما عصر علينا بحرمة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم فصل في العقيقة waqlashii ayuu u fasal yahay iyo wamaa yudkaru waxa la sheegi doono macahaa waqlasha la jirankeeda maadaama udxiyadii laga soo baxay ayuu sheekhu wuxuu fangelinayaa haddana oo uu munaasab ahaan halkan ula xidhiiriyey alcaqiiqa waqlasha midda la yidhaahda ee cunugu marka uu dhalo loo waqlalayo laga gowracayo xoolaha waalcaqiiqatu waqlashu sunnatun sunno wey sunnadaasoo mu'akadatun la adkeeyey oo ajrigeeda la badiyey wayadkhulu waana gelayaa waqtuhaa waqlasha waqtigeedu biinfisaalilwaladi ilmiga soo soocmiddiisa iyo soo go'iddiisa ayuu ku gelayaa waqtigeedu walafdalu sida fadliga badanina dabxuhaa caqiiqadii oo la gowraco weeye yowma saabicihi yowma saabici wilaadatihi ilmiga dhalashadiisa maalinkiisa toddobaad la gowraco sidaas ayaa fadli badan waqlashu sunno weeyaan mu'akada oo aad iyo aad ajrigeedu u badan yahay xadiid baa wuxuu ahaa alghulaamu murtahinun bicaqiiqatihi ilmagu inuu rahmad u yaallo caqiiqadiisa waqlashiisa inuu u rahman yahay ilmagu oo ilaa laga waqlalo waxa weeyaan bayhaqi wuxuu leeyahay ilmagaa yari haddii uu saqiirnimo ku dhinto asagoo yar uu dhinto haddii aan loo waqlalin waalidkiisa u shafeeci mayo sidaas ayaa lagu sheegay buu leeyahay imaamulbayhaqi baa sidaa odhanaya oo cadaa alkhuraasaani ayuu sidaa ka sheegayaa imaamu axmed bin xambalna sidaas ayuu ku tegey macnuhuna waa si kale waa la odhan karaayo waxa weeyaan macnuhu cunuggu wuxuu ka xidhan yahay in uu si fiican u koro ilaa loo waqlalo weeyaan sidaasna waa waa la odhan karaa si kastoo ay ahaataba imaamkanaga imaamu shaafici asagu wuxuu ku tegey in ay sunno mu'akadaa tahay daawuudu dhaahiri iyo layth iyo imaamyaal waajib inay tahay iyagu sheegaya ayaa jira laakiin imaamkanagii shaafici iyo jumhuurta mashaayikhda intooda badan culammadu waxay mareen in waqlashu ay tahay sunno mu'akadaho ajrigeedu uu badan yahay sidaa darteed buu nebigu samaynayay marka calayhi salaatu wasalaam waqlashaas ayuu samaynayay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis asxaabu sunanku ay warinayeen oo umu kursi laga wariyey baa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam can ilghulaami shaataani mukaafi'ataan wa can iljaariyati shaatun wiilka laba neef ayaa loogu udxiyeynayaa gabadhana hal neef xadiidkii kale ee samura asna sidoo kale ayuu la macno ahaa marka waqlasha sidaasuu nebigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam asna uu u samaynayayo labadii wiil ee gabadhiisii faadima ay dhashay xasan iyo xusein radiallahu canhum uu neef neef nebigu ka gowracay calayhi salaatu wasalaam waa arki doonaa ayana taas macnaheeda waalcaqiiqatu waqlashu sunnatun sunno weeye sunnadaasoo mu'akadatun la adkeeyey ajrigeeda la badiyey wayadkhulu waa galaa waqtuhaa waqlasha waqtigeedu biinfisaali alwaladi ilmiga soo soocmiddiisa ayaa waqtigeedu ku galaa marka ilmigu uu hooyadiis ka soo wada baxo uu soo wada dhammaado markaasaa waqtigeedii gelayaa ee asagoo aan weli soo wada bixin haddii waqlashii la gowraco taasi waqlal ma noqonayso والأفضل سيدا فضلك بدني ذبحها وغلش يقول قورعا ويان يوم سابعه يوم سابع cunuga la dhalidiisa maalinkiisa toddobaad maalin ee maalinkii uu dhashay ka toddoba ah in waqlasha la gowraco sidaas weeyaan sunnadu in maalintii toddobaad lagu aadiyo oo maalinka ka toddobaad la gowraco sidaas weeyaan sunnada iyo nabigaa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam xadiis xadiidkii samura ee asxaabu sunanku ay warinayeen kullu ghulaamin rahiinatun bicaqi yubaxu canhu yubaxu canhu saabica yowma saabicihi wa yuxlaqu in maalinka toddobaad laga gowracayo ilmaga waqlasha timahana laga xiirayo loona magac bixinayo buu xadiidkaasi caddaynayey sidaas weeyaan marka wal afdalu sida fadliga badani dabxuhaa in la gowraco weeyaan waqlashii yowma saabicihi maalinkiisa toddobaad toddoba maalmood maalinka uu ka joogo ilmigu maalinkii la dhalay in la gowraco weeyaan walaa yujziu gudi mayo biha fi lcaqiiqati waqlasha ma gudayo ilaa maa kii maahane yujzi'u gudayey fi daxiyati udxiyada neefkii udxiyada gudayey maahane neef kale ma gudayo waqlashii udxiyadii baa laguu soo sheegay neef geela haddii uu yahay shan sano neef ay u dhammaatay sanadkii lixaadna galay neef lo ah haddii uu yahay amase neef riyaah laba sana inay u dhammaatay sanadkii saddexaadna uu galay neef idaa haddii uu yahay sanad inuu u dhammaaday sanadkii labaadna uu galay ama uu ilka dhacsaday lix bilood kadib intii lagu soo sheegay oo udxiyada lagu soo sheegay neefkii udxiyada gudayay xagga da'da unbaa gudaya xagga waqlashana xagga neefkaasi inuu ceeb saliim ka yahay waa tii laguu soo sheegay oo neefkii cadhada qabay iyo kii caatada ahaa iyo kii dhutinayay iyo kii jiranaa iyo kii isha lahaa iyo intii la yidhi udxiyo ma gudayso waqlashii ma gudayaan ma lagu waqlalan karaa iyagana walaa yujziu gudi mayo fiiha fi lcaqiiqati waqlashii ilaa maa kii maahana yujziu gudayay fi daxiyati udxiyada wa aqaluhaa caqiiqada kan ugu yari inta ugu yari waqlasha shaatun dabxu shaatin daga oo laga gowraco weeye can kulli mawluudin mid la dhalay dhammaantii ilmay kastoo dhasha halkii ilmadoo dhashaba wiilii gabarba wuxuu ahaadaba in neef laga gowraco intaas ayaa ugu yar hal neef in laga gowraco ilmagiiba taas ayaa ugu yar weeyaan waa middii nebigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam labadiisii wiil labadii wiil ee gabadhiisa xasan iyo xusein markii ay dhasheen mid weliba markii uu dhashay ayuu hal neefa ka gowracay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka inay ugu yar tahay waqlashii in hal neefa laga qalo ilmagii dhashaba taas ayuu xadiidkaasna ku caddaa waa xadiidkaasna asxaabu sunanka ay warinayaan cabdullaahi bin cabbaas ana anabiya sala allahu alayhi wasalam caqa can alxasani waalxusayni radia allahu canhuma kabshan kabsha wan wan ayuu ka gowracay oo kiiba hal wan ah ayuu ka gowracay mid markuu dhashay hal wana kii kale markii uu dhashayna asna hal neefa hoydaaho wan ah ayuu ka gowracay asna marka halkii ilmayaba in hal neefa laga gowraco intaasaa ugu yar waqlasha wa aqaluhaa aqalulcaqiiqati waqlasha inta ugu yari shaatun neef weeye neef la gowraco can kulli mawluudin mid la dhalay dhammaantiina laga gowraco wal afdalu sida fadliga badani dabxu shaatayni laba neef in laga gowraco weeye can idakari wiilkii wa shaatin wa dabxu shaatin hal neefa in laga gowraco can ilunhaa gabadhiina sida fadliga badan oo fiican waxa weeyaan laba in laga gowraco wiilka ilmaga dhashay haddii uu wiil yahayna in laba laga gowraco haddii ay gabar tahayna in loogu waqlalo hal neefa waa kii xadiidkii umukursi oo hadda aynu tilmaamaynay can ilghulaami shaataani mukaafi'ataani wa can iljaariyati shaatun xadiidkaasaa ku caddaa ayana wiilkana in laba neef laga gowracayo laba dago gabadhana hal neef ah oo loogu waqlalayo weeyaan wal afdalu sida fadliga badani dabxu shaatayni laba dago laba neef oo laga gowraco weeye cani dakari wiilkii wa shaatin wa dabxu shaatin hal neefa oo laga gowraco cani lunsaa gabadhii wayadbakhu waa karinayaa qofkii haa caqiiqadii bixuluwin shay macaan ayuu ku karinayaa walaa yagsiru mana jebinayo cadamahaa lafteeda biqadrilimkaani inta suuragalka ah markii la karinayo waqlashii waxaa sunnadu tahay shay macaan in lagu kariyo sida xalwadii iyo malabkii iyo wax lamida sokor iyo shay macaan in lagu kariyo ayaa sunnaa maxaa yeelay waxaa la samasaadsanayaa ilmagan loo waqlalayaah inuu noqdo oo ilaahu ka dhigo ilmay dabeecad macaan haddana lafaheeda la jebin maya ayaa la yidhi oo neefkan lagu waqlalanayo hilibkiisa inaan lafihiisa la jebin weeyaan sunnadu inta suuragalka ah intii hadde aan suuragal ahaynoo hilbaha qaar in laftooda la jebiyo maahane aan si kaleba lagu soo lagu goyn karin waa la jebinayaa ayaga laakiin in alla iyo intii suuragala in aan lafta la jebin weeyaano xubnuhu meesha ay ka kala baxaanoo mafaasisha ah halkaa laga gooyo hilibkii qofka cunaya iyo qofka karinaya iyo mid waliba inuusan laftiisa jebin ayay sunnadu tahay tii hore ayay lamid tahay ayanoo waxaa la hididiilanayaa waxaa la samasaadsanayaa ilmagan in aan laftiisu jebin wax dhibahiba inaysanba soo gaarinba ayaa loo saadiyayaa oo loo samasaadsanayaa haddii laakiin cunug sakiiray haddii loo waqlalayay markaa laftii waa la jebin karaayo wax dhibihii kuma sugna karaaha ma ahan horta mar walbaba in lafaha la jebiyo waa khilaaful awla ayaa laleeyahay marka haddii cunug hore u sakiiray u ahaa in markaas masalan ba lafihii la jebiyo wax dhibihii kuma sugna maxaa yeelay waqlasha cunuga nool iyo midka sakiiray labadaba waa loo waqlalayaa bal midkii dhiciska ahaa ee isagoo aan bilo dhammaysan soo soo baxay laakiin afar bilood kadib markii nafta la geliyey kadib soo baxay kaas xataa waa loo waqlalayaa waqlashii waa laga gowracayaa ilmagaa yare dhiciska ahee soo baxay isagoo aan bilo dhammaysan afar bilood markii nafta la geliyey kadib ilmagii soo baxa oo dhiciska ah asna waa loo waqlalayaa magacna waa loo bixinayaa weliba haddi wiil iyo gabar wax uu yahay lama yaqaanee maxaa loo bixinayaa magaca ka dhexeeya labadaba oo wiilasha iyo gabdhahaba loo wada bixin karo ayaa loo bixinayaa sida dalxa iyo magacyadaas dalxa iyo magacyada lamidka ah ayaa loo bixinayaa oo ragga iyo dumarkaba magacyadaa ka dhexeeya ayaa loo bixinayaa dalxa iyo hinde iyo magacyadaas sidaas weeyo marka wuxuu yidhi wayu wayadbakhu wuu karinayaa qofkii haa caqiiqadii bixuluwin shay macaan buu ku karinayaa wax macaan sokortii iyo xalwadii iyo waxyaabahaas walaa yagsiru jebin mayo cadmahaa lafteeda biqadrilimkaani suuragalnimada qadarkeeda intii suuragala jebin mayo lafihii wa bacthuhaa caqiiqadii oo loo diro lilfuqaraa'i kuwa saboolka fii amaakinihim guryahooda loogu diro ba axabu laga jecel yahay min nidaa'ihim fuqarada oo loogu yeero ilayhaa caqiiqadii loogu yeero in loogu waco dadkii fuqarada ahaa ee saboolka ahaa oo qofku gurigiisii intuu ku sameeyo waqlashii uu dadkii ugu yeero masaakiinta ahayd waxaa ka fiican oo laga jecel yahay oo ka wanaagsan inuu u diro dadka fuqarada guryahoodii uu ugu dhiibo oo qof weliba gurigiisa loogu geeyo cadkii hilibka ahaa iyo maraqiisii sidaa ayaa ayaa sii wanaag badan wa bacthuhaa bacthulxaqiiqati waqlashii oo loo diro lilfuqaraa'i kuwii saboolka ahaa fii amaakinihim guryahoodii loogu diro oo loogu dhiibo ba axabu laga jacayl badan yahay min nidaa'ihim fuqarada oo loogu yeero ilayhaa waqlashii waalmukhaadabu yaa laga rabaa marka yaa dhiibaya waqlasha yaa bixinaya oo laga doonayaa waalmukhaadabu kan laga dalbay kan lagula hadlayaahi bihaa caqiiqada man waa qofkii talzamuhu ay ku waajibaysay nafaqatulmawluudi ilmagan la dhalay nafaqadiisu qofkii ay ku waajibaysay wey in aysara haddii uu ku tanaado bihaa caqiiqadii qabla mudiyi sitiina yowman lixdan maalmood soo tegidooda ka hor min alwilaadati laga soo bilaabo dhalmadii wayastamiru waana daa'imayaa dalabuhaa caqiiqadii la dalbideediiyo minhu qofkaas nafaqadii ay ku waajibtay laga dalbayo xiina idin markaa laga soo bilaabo ilaa buluuqi lmawluudi kan la dhalay qaangaaridiisa ilaa laga gaadho waxaa weeye qofka lala lagula khidaabayo oo sharcigu uu ka doonayo ilmagan inuu u waqlalo waa qofkii ilmagan ay ku waajibtay nafaqadiisu aabbihii dhalay weeyaan haddii uu joogo haddii aabbahaasi uusan joogin oo u dhintay waa awowihii awowahaas haddii la waayo waa hooyadii haddii ay maal leedahay qofkii maal leh oo xoole heli kara oo lixdan beri laba bilood gudahood laga bilaabo markii ilmagan u dhashay qofkii aan sabool ahayn ee ku ku tanaada oo heli kara xoolo kaas ayaa laga doonayaa ad haddii uu faqiir yahay aan waxba ka dhicin waxbaba lagama rabo kaas laakiin lixdankaa beri gudahood haddii uu xoolo helo waa laga doonayaa waqlashii waa laga dalbayaayo weli waa laga rabaa marba haddii uu marka xoolo helona dalabkii laga rabay waqlasha inuu bixiyo weli waa laga dalbayaa ilaa ilmagaasi uu ka qaangaaro intaas weeyaan walmukhaadabu kan lagula hadlayaahi bihaa caqiiqadii waqlasha qofka lagula hadlayo oo laga doonayaahi man waa axadkii talzamuhu ay ku waajibaysay nafaqatu lmawluudi midkaan la dhalay nafaqadiisu qofkii biilkiisa laga rabay ilmagaan la dhalay oo aabbihii iyo awowihii iyo hooyadii iyo dadkaas ayaa lagula khidaabayaayoo laga doonayaa waqlashana waa goorma in aysara haddii uu ku tanaado bihaa waqlashii qabla mudiyi sitiina lixdan soo tegiddooda ka hor yowman oo maalmood min alwilaayati ay ka soo tagto dhalmada markii dhalashadii cunugan u dhashay laga soo bilaabo lixdan maalmood gudahood intii aan lixdan maalmood soo tegin haddii uu ku tanaado qofkani oo qof tanaadahoo xoolo leh uu noqdo oo uu wax heli karo markaas ayaa laga doonayaa waqlashii lixdankaa beri kadib laak lixdankaa beri haddii uu faqiir ahaa oo uusan waxbaba heli karin oo shilinba uusan ka dhicin kadib lixdankaa beri kadib uu xoolo helana waan gaari doonaa iyada inaan laga rabinoo waxba aan laga dalbanayn muddadaas ayadaa ayaa laga doonayaa marka ilmagii inuu u waqlalo qofka asagaah ay ku waajibtay nafaqadiisu wayastamiru wuu daa'imayaa dalabuhaa caqiiqada dalabkeedii minhu qofkaa nafaqadiisu ay ku waajibtay laga dalbayey xiina idin markaa laga soo bilaabo waa markaas uu uu ku tanaaday oo uu xoolaha helay lixdankii beri gudahood markaas uu xoolihii helay weeyaan xilligaa laga soo bilaabo qofkii uu xoolo yeeshay ilaa buluuqilmawluudi ilmagii la dhalay ilaa uu ka qaangaaro ayaa laga dalbayaa qofkaas lixdankii beri gudahood ayuu xoolo yeeshay oo qof tanaada u noqday qofkii laga rabay ilmagaan inuu u waqlalo ilaa ilmagaa uu ka qaangaaro waqlashii waa laga rabaa qofkan fain lam yuusir haddii uusan ku tanaadin bihaa bilcaqiiqati waqlashii haddii uusan ku tanaadin oo xoolo uu ku waqlalaba uusan yeelanba ee uu sidiisii weli faqiir u yahay ilaa bacda mudiyi sitiina lixdankii soo tegiddooda kadib ma ahane lam tudlab laga dalbi mayo waqlashii minhu xaggiisa bal iskaba dhaafin laga dalbayee low facalahaa haddii uu falo waqlashii xiina idin markaas waqacad waxay u dhacaysaa shaata laxmin hilib neefkii laa caqiiqatan caqiiqa ahaan u dhici mayso iyo waqlal ahaan waxaa weeye qofkani waxbaba maba uusan helinba lixdankii beri kadib ayuuba xoolo yeeshay oo uu tanaadaye labadii biloodoo hore lixdankii beri oo hore shilinba kama dhicin oo faqiir buu ahaa waxba laga dooni mayo lixdankaa beri hadduusan xoolaba yeelan lixdankii beri kadib buu xoolo yeeshay markaasuu yidhi ilmagaygii baan u waqlalayaa maadaama xoogaa aan helay laba bilood kadib waqlashii buu sameeyey waqlal ahaan u dhici maysee neef caadihe hilib ahaan uu usoo gada usoo gatay ama hilib ahaan neefu u qashay oo kale ayay ugu dhacaysaa maahana waqlal ahaan u dhici mayso fa in lam yuusir haddii uusan ku tanaadin qofkii nafaqada ay ku waajibtay cunugaa nafaqadiisu bihaa bilcaqiiqati waqlashii haddii uusan ku tanaadin ilaa bacda mudiyi sitiina lixdankii beri soo tegidoodii kadib ma ahane lam tudlab laga dalbi mayo waqlashii minhu xaggiisa laga dalbi mayo bal iskaba daa in laga dalbaye low facalahaa waqlashii haddii uu falo xiina idin markaas waa goorma waa markii uu tanaaday lixdankii beri kadib waqacad waxay u dhacaysaa shaata laxmin hilib neefkii hilib neef uu hilib ahaan usoo gatay oo kale ayay u noqonaysaa ilaa caqiiqatan xaalay tahay tii caqiiqaa dhici mayso weeyaan caqiiq ahaan u dhici maysee waxay ugu dhacaysaa hilib caadiyahoo uu iska soo gatay ama hilib uu qashay oo caadiyahoo kale ayay u noqonaysaa waxaysu dulibat markii laga dalbo qofkii minhu xaggiisa markii laga dalbo caqiiqadii laa yafcaluhaa caqiiqadii ka falimayo ilaa min maali nafsihi nafsadiisa maalkeeda maahane walow kaana haba ahaado almawluudu ilmaga la dhalay khaniyan mid ho mid hodanaba ha ahaadee qofkan haddii la yidhi waxaa laga dalbayaayoo laga doonayaa waqlashii waa qofkii xoolaha lahaaye xoolaha isagu uu leeyahay maahana meel kale kama bixin kara waqlasha ilmagan yariba ha ahaado mid haniyahoo xoolo leh oo hodan ahba ha ahaadee meel kale kama bixin karee xoolaha isagu uu iska leeyahay unbuu ka bixinayaa ilmagan yaree dhashay xoolo ayuu leeyahay oo intuu caloosha ku jiray ayuu xoolo ku magacaabay ama markii uu dhashay oo uu soo baxayba ayuu xoolo siiyey oo uu yidhi xoolahan waxaa iskale ilmagaygaas si kastaba ha ku yeeshee haddii ilmagan yari uu xoolo leeyahay qofkan laga dalbayo inuu waqlasha bixiyo meel kale waqlashii kama bixin karee xoolaha isagu uu leeyahay unbuu ka bixin karaa ilmagii yaraayee dhashay xoolihiisa baan uga waqlanayaa laga yeeli mayo xoolihiisa kama taaban karo looma ogola sidaas weeyaan waxaysu dulibat markii laga dalbo caqiiqadii minhu shaksigan xaggiisa markii laga dalbo nafaqadu ay ku waajibtay laa yafcaluhaa waqlashii ma samaynayo ilaa min maali nafsihi nafsadiisa xoolaheedii maahana meel kale ka samayn mayo walow kaana haba ahaado almawluudu ilmaga la dhalay khaniyan mid hodanaba ha ahaadee waman balaqa qofkii qaangaara walxaal lam yucaqa aan laga waqlalin canhu xaggiisa sunna lahu waxaa looloo sunnaynayaa an yacuqa inuu ka waqlalo can nafsihi nafsadiisa qofkii qaangaara isagoo aan loo waqlalin intii uu yaraa waxaa loo sunnaynayaa markuu qaangaara kadib inuu asagu naftiisa u waqlalo weeyaan waman balaqa qofkii qaangaaray walxaal lam yucaqa aan laga waqlalin canhu xaggiisa sunna lahu waxaa loo sunnaynayaa an yacuqa inuu ka waqlalo can nafsihi nafsadiisa wasunnatu sunnadu waxay tahay an yu'adana in lagu aadaano xiina alwilaadati dhalmada waqtigeeda fi udunilmawl fii uduni lmawluudi ilmaga la dhalay dhegtiisa in lagu aadaano weeyaan sunnadu alyumnaa ee midig wa tuqaamo salaatu salaadii lagu aqimo oo aqimkii salaada oo kale lagula yimaado fii udunihi dhegtiisa alyusraa ee bidix waxay tahay sunnadu ilmigu marka uu dhasho in dhegta midigna looga aadaano dhegta bidixna looga aqimo sidaas ayay sunnadu ku soo aroortay maxaa yeelay shaydaankii ayaa ilmagan dhibayo marka u horraysa uu soo baxaba meelahan kelida iyuu farka gelinayaayoo sidaas u kilkilaynayaa marka in shaydaanka ilaah ka dhowro ayaa waxa koowaadoo u maqlaahi si ay adaanka u noqoto waa marka uu soo baxo ilmagani u dhashaba in dhegta midigna looga aadaano dhegta bidixna looga aqimo ayay sunnadu tahay nabigay ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi daawuud iyo tirmidi xadiid ay werinayeen oo abi raafic laga wariyey ba abi raafic ba wuxuu yidhi ra'aytu annabiya sala allahu calayhi wasalama adana fi uduni alxasan ibni caliyin xiina waladathu faadimatu waxaan arkay buu yidhi abi raafic nabiga suuban calayhi salaatu wasalaam oo dhegta uga aadaanay xasan bin cali markii hooyadii faadima ay dhashay nabigoo dhegta uga aadaanay ayaan arkay buu yidhi marka dhegta midigna in looga aadaano ilmagu markii uu dhasho dhegta bidixna looga aqimo sunnadu waa sidaas wasunnatu sunnadu an yu'adana in lagu aadaano weeye xiina alwilaadati dhalmada waktigeeda markuu ilmagu uu dhasho fii udunilmawluudi ilmagan la dhalay dhegtiisa alyumnaa ee midig wa tuqaamo salaatu salaaddii in lagu aqimo oo aqimkii salaada oo kale lagu aqimo fii udunihi dhegtiisa alyusraa ee bidix sunnadu sidaas weeyaan wa an yuxannika inuu u dhabxanageeyo hu ilmagii dhashay xiina idin markaas u dhasho shaksun qof inuu u dhabxanageeyo qofkaasoo min ahlilkhayri ahlu khayrka ka mida bishayin shay uu ugu dhabxanag dhajiyo shaygaasoo xulwin macaan ka tamrin timirtii oo kale wey wa an yuxlaqa wa an yaxliqa inuu xiiro weeyo sunnadu qofkii ra'sahu madaxiisa walow untaa gabarba ha ahaada ilmagaani oo wayatasaddaqa uu sadaqeeyo biwasni shacarihi timihiisa miisaankooda oo kale dahaban oo dahaba aw fidatan amase lacag ah wa yusama wa yusammi wuu u magac bixinayaa bismin magac magac oo min al asmaa'i magacyadii ka mid a alxasanati ee wanaagsanayd waxa weeyaan sunnadu waxay tahay dhegta midigna in looga aadaana ilmaga dhegta bidixna looga aqimo markii uu dhasho haddana in loo dhabxanag dhejiyo oo meeshaa dhabxanaga oo kale shay macaan in loogu dhejiyo inta loo sidaas inta loogu dhuuqo oo loo calaliyo timir iyo wax macaan in candhuufadaa yaree macaankaas dhacaankaa yaree macaan halkaa dhabxanaga in loogu dhejiyo oo loo mariyo cunuga sidaas weeyaan sunnadu in haddana madaxa loo xiiro oo timihiisa la xiiro ilmagaa yaree dhashay wiil iyo gabar wuxuu rabo ha ahaadee markii timaha la timaha timahaasi intii ay la ekaankoodu int aankoodu inti u oo ah wax ku wax ku isti ah ah amase in taas taas taas ayay ama lacag ama lacag intii dhammaado inti dhammaado iyo iyo in magac in magac in magac wanaagsan loo bixiyo sidaas weeyaan sunnadu intuba waa intii axaadiista ku soo aro nabig nabiga suuban ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam abi musa abi muusa alashcari wulid wulida lii ghulaamun wiil yabuu yidhi buu yidhi faatay sala slam slam markaasaa nabiga magay wiilki magay wiilkii yaraaya ii dhashay ibrahima ibrahima ibraahim buu nebigu u bixiyey calayhi salaatu wasalaam faxannaka bitamratin wadacaa lahu bilbaraka wadafacahu ilaya nabiga markii aan u keenay ibraahimna nebigu waa u bixiyey dhabxanagana wuxuu u mariyo ugu dhejiyey timir waana u duceeyo nebigu baraka iyo khayr buu ugu duceeyey markaasuu haddana nebigu iisoo celiyey oo ii dhiibay buu yidhi wiilkii yaraa wa kaana akbara awlaadi ilmahayga kan ugu wanaagsan oo ugu weyn ayuuna ahaa buu yidhi wiilkaasi muslim iyo bukhaari baa werinaya xadiidkaas in ilmagu markii uu dhasho marka dhabxanaga dadka wan wanaagsani ay wax macaan ugu dhejiyaan wax macaan in halkaa loogu dhejiyo loo dhabxanag dhejiyo sidaas weeyaan sunnadu magac fiicanna loo bixiyo sidaa nebigu uu sameeyey calayhi salaatu wasalaam haddana in timihiina laga xiiro timahaasna inta la miisaamo inta miisaankooda la ekaado sadaqaa oo ama dahaba ama lacaga la sadaqeeyana ayana xadiid kale ayaa caddaynayey xadiid kale cadaynayey caddaynayey taasna in sidaa la sameeyo in madaxa laga xiiro waxay samayn jireen horta jaahiliyadii xilligii hore oo islaamnimada ka hor markii ilmagu uu dhasho neef bay inta qalaan bay neefkaa dhiiggiisa ay madaxa ka marin jireen dhiiggiisa dhiiggiis ayay madaxa ka marin jireen ilmaga dhiiggaa najaasada ahoo markii neefka la bireeye ka soo baxa iyo bay madaxa ka marin jireen xadiidka abi daawuudka uu werinayey baa wuxuu ahaa abi burayda baa wuxuu yidhi kunnaa fi ljaahiliyati idaa wulida liaxadina ghulaamun dabaxa shaatan waladaqa ra'sahu bidamihaa waxaan ahaan jirnay buu yidhi xilligii jaahiliga intaan islaamnimadu imaan mid annaga nagamida markii ilmayu u dhasho wiil uu u dhasho neef buu inta qaa qofkaasi buu dhiigga wuxuu ka marin jiray madaxa madaxa ayuu dhiig u marin jiray falamaa jaa allahu bilislaam ilaahay markuu islaamnimada noo keenay kunnaa nadbaxu shaatan wanaxliqu ra'sahu wanaldakhuhu bizacfaraan markii islaamnimada ilaahay uuna siiyey neef baan qalaynay buu yidhi markii ilmagu uu dhasho madaxana waan ka xiiraynay cunuga meeshii awal dhiigga madaxa laga marin jiray najaasadaana wax wanaagsan oo carfoon geedka zacfaraanka la yidhaahdo ayaan madaxa u marin jirnay buu yidhi ilmaga abi daawuud ayaa werinaya xadiidkaasna sidaas ayay marka ay adiladu tilmaamayaan in marka sadaqo laga bixiyana waa xadiidkii imaamu tirmidi uu werinayey oo markii xasan uu dhashay nebigu waa u waqlala calayhi salaatu wasalaam caqa annabiyu sala allahu calayhi wasalam can ilxasani bishaatin neef ariya uu ugu waqlalay nebiga calayhi salaatu wasalaam xasan markuu neefka ugu waqlalay hooyadii buu la hadlo wuxuu yidhi yaa faatima ixliqii ra'sahu watasadaqii bizinati shacarihi fida madaxana ka xiir buu yidhi waxaadna sadaqaysaa timihiisa inta miisaankooda uu la ekaado oo lacagana sadaqee markaasaa la miisaamay ay miisaameen intii timahaas miisaankooda uu la ekaadayoo dirham ama dirham barkii wixii la yidhaahdaba ayay bixiyeenoo markaa loo sadaqe laga sadaqeeyey sidaas weeyaan wa an yuxannika inuu u dhabxanag dhawo inuu u dhabxanag dhajiyo xiina idin markaas ilmagu uu dhasho shaksun qof inuu u dhabxanag dhajiyaa la sunnaynayaa shaksigoo min ahlilkhayri ahlu khayrka ka mid ah dadka wan wanaagsan sida nebiga subanba loogu keenaya calayhi salaatu wasalaam dadka culamada ahlu khayrka ah inay sidaa sameeyaan weeyaan sunnadu bishayin shay ugu dhabxanag dhajiyo shaygoo xuluwin macaan ka tamrin waaba timirtii shaygaa macaaniya wa an yaxliqa inuu xiiraa la sunnaynayaa qofkii ra'sahu madaxiisa uu xiira ilmagan walow untaa mid gabarba ha ahaadee wayatasaddaqa inuu sadaqeeyaa la sunnaynayaa qofkii ilmagan waxa weeyaan maamulkiisa hay biwadni shacarihi timihiisa qadarkooda oo dahaban dahab ah inuu sadaqeeyaa la sunnaynayaa oo fidatan amase lacaga wa yusamiya inuu ku magacaaba la sunnaynayaa bismin magac magacoo min al asmaa'i magacyada ka mid a alxasanata ee wanaagsan walafdalu sida fadliga badani an yakuuna inuu ahaado weeye alxalqu xiiritaanka iyo watasaduqu sadaqaynta timuhu intii ay noqdaan miisaankoodu laga sadaqaynayo iyo watasmiyatu magac bixintuba yowma asaabici maalinka toddobaad inay ahaadaan wey marka magaca loo bixinayo ilmagan iyo marka timaha laga xiirayo iyo marka timahaas inta la miisaamo intii ay noqdaan oo sadaqaaho ama dahaba ama lacaga la bixinayo waa maalinka toddobaad inay noqdaan ayaa sii fadli badan weliba mar walbaa la samayn karaa laakiin maalinka toddobaad in waqlasha iyo wax walbaa lagu aadiyo taas ayaa sii fadli badan wal afdalu sida fadliga badani an yakuuna inuu ahaado weeyaan alxalqu xiiritaanku iyo watasaduqu sadaqaynta iyo watasmiyatu magac bixintuba yowma asaabici maalinka toddobaad inay ahaadaan wey wa afdalul asmaa'i magacyada kan u fadliga badani muxammedun magaca muxamed ah weeyaan fa cabdullaahi haddana cabdullaahi baa ku xiga fa cabduraxmaani cabduraxmaan baa ku xiga wuxuu leeyahay magacyada waxaa ugu fadli badan muxamed cabdullaahi iyo cabdiraxmaan baa haddana ku xiga laakiin fuqahada qaarkoodna waxay sheegayaan oo kutubaha ku qoran in cabdullaahi uu magacyada ugu fadli badan yahay haddana cabduraxmaan uu ku xigo markaa kabacdi moxamed uu kusii xigo qaarna waxay leeyihiin culammada meesha moxamed waa nebiga magaciisa calayhi salaatu wasalaam axmedna waa magac ka mid a magacyada nebiga oo magacii samada looga yaqaanay marka axmed in loo bixiyo waa magacyada ugu fiican culamadana qaar baa odhanaya maxaa yeelay waxay leeyihiin moxamed haddii loo bixiyo way laxninayaan dadku magacaas way bedelayaan dadkuyo si laxniyo qalada bay dadka qaar u akriyaan soomaalida wuu ku badan yahayo maxamed inay yidhahdaanoo miimka kordhigaanoo qaar ay maxamed ula baxaan iyo sidaasunbaa ka imanayse magacaan fududoo ay karaan oo axmed ah kaasaa u fiicanna qaar baa odhanaya culamada sida laakiin xadiis uu tilmaamayey cabdullaahi iyo cabduraxmaan weeyaan haddana maxamed iyo magacyadaa kale oo wanaagsan wa tasmiyatu ku magacaabid bimaliki lmuluuki boqorrada boqorkoodii wax lagu magacaabo wa qaadilqudaati qaadiyaalka qaadigoodii lagu magacaabo wa cabdunnabiyi nebiga addoonkiisi wax lagu magacaabaa xaraamun xaraam wey in magacyadaas qallafsan ee ilaah un u qalma boqorkii boqorrada iyo qaadigii qaadiyaalka iyo maxaa la yidhahdaa xaakim alxukaam xaakimkii xaakimiinta oo dhan iyo magacyadaas oo dhan in wax lagu magacaabaa xaraam weeyaan sheekhu ayuu leeyahay culamada qaarna waa karaaha ayay leeyihiin wa tasmiyatu magacaabid bimaliki lmuluuki boqorrada boqorkoodii wax lagu magacaabo wa qaadi lqudaati qaadiyaalka qaadigoodii wax lagu magacaabo wa caddi nabiyi nabiga addoonkiisii wax lagu magacaabaay xaraamun xaraam weeye ayuu leeyahay wa bil asmaa'i wa tasmiyatu ku magacaabid bil asmaa'i magacyadii wax lagu magacaabo alqabiixati ee foosha xumaa ka shihaabin shihaab weeye dabaaburadii wa murata murro weeye iyo xarbi iyo wixii lamida makruuhatun kuwa la kahanayo oo karaahiya weeyaan magacyadaas foosha xun ee macnaha qaldan leh haddii lasii macneeyo samasaadsiga xun leh in wax lagu magacaabaay karaaho weeyaan shihaab iyo murro iyo shihaab waxaa la yidhaahdaa dabaaburada gantaaladan iyo waxyaabahan shayaadiinta lala dhaco marka ay iskorkoraan jinniga lala dhaco waxyaabahaas weeyaanoo shuhubta ahoo dabaaburooyinka ahoo sidai xidiggii oo kaleo saynta lahoo sidaas aho jinni tuuran tuurta uga dhacay ilmuhu ohan jireen kaas weeyaan marka magacaas iyo murah magaca la yidhaahdo mura waa kharaar carabi ahaan xarbi iyo dagaal xarbi magacyadaas karaahiyo weeyaan in wax loola baxo wa bil asmaa'i wa tasmiyatu ku magacaabeed bil asmaa'i magacyadii wax lagu magacaabo alqabiixata ee foosha xumayd ka shihaabin waa magaca shihaab la yidhaahdo dabaaburadii wa murata magaca mura la yidhaahdo iyo xarbi iyo wixii lamidii makruuhatun mid la kahanayo oo karaahiya weeyaan wallahu subxaanahu wa tacala aclam